qabanqaabada imtixaanaadka shahaadiga ee sanadkan ayaa suudaan ka dheliyey muran baahsan oo la xiriira xaaladda amni ee sii xumaanaysa iyo dagaalka ka socda suudaan tan iyo bishii abriil ee sanadkii kii kaasoo ku baahay dhul ballaaran oo ka tirsan dalkaasi tani waxay qasabtay in imtixaanada lagu qaado goobo nabdoon oo ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan taasi oo keentay in imtixaanaadka sanadkan lagu qaban waayo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada taageerada degdega ah ee gobolada daafuur aljaziira iyo khartuum taasoo sababtay in tiro arday ah ay awoodi waayaan inay u fariistaan imtixaanaadka kuwaasoo lagu qiyaasay boqolkiiba soddon tirada guud ee ardaydii isu diiwaan gelisay gelidda imtixaanaadka sida ku cad qiyaasta wasaaradda waxbarashada ay soo saartay dhinaca kale waxaa la soo saaray muran ku saabsan saxaanshaha iyo xaqnimada in la qabto imtixaanka shahaadigaha ee dalka duruufaha jira awgood iyo cabsida laga qabo saamaynta ay ku yeelan karto mustaqbalka ardayda ah iyo hanaanka waxbarasho ee dalka iyadoo laga jawaabayo muhiimadda ay leedahay in arrimahan la caddeeyo ayaa waxaan warbixinta ugu horeynba ku eegi doonaa arrinta ku saabsan sii wadidda waxbarashada ee xaaladda colaadaha guud ahaan iyo xaaladihii ka dhashay dagaaladii hore ee ka dhici jiray dalka iyo kuwa hadda socda warbixintan ayaana tiigsanaysa dareenka la dayacay ee wax kaqabashada maqnaanshiha waxbarashada xiliyada colaadaha waxaa laga yaabaa in sababta ay dowladda suudaan u dayacday shaqadii ay uga fakari lahayd arrimaha waxbarasho ay tahay in waxbarashadu ay leedahay mabaadi iyo qawaaniin ay ku horumarto cilmigu wuxuu ku kordhaa halka ay dadku camilaan waxaana ku hormaraa ilbaxnimada waxaa sidaasi yidhi caalimkii cabdiraxmaan ibnu khartuum xasilooni horseeda horumarka dalka ayaa ah mid ka maqan fekerka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta dalkan waana rajada ay doonayaan dadka suudaaniyiinta ah intaa waxaa dheer in suudaaniyiintu ay ku guulaysteen in goor hore fikirkooda u furaan waxbarashada caalamiga ah tan iyo soddonaadkii qarnigii labaatanaad falanqeeyayaashu waxay sheegeen inaanay shaki ku jirin qaabka loo wajahayo arrimaha waxbarashada taasoo ah qaab ay ka muuqato jahwareer weyn iyo waxqabad xumo inkastoo ay dagaaladu noqonayaan sababta ka dambaysa jahwareerka haddana cabsida jirta ayaa ah in ka fekerla'aanta siyaasadaha waxbarashada iyo habka loo maaraynayo ay sii socdaan maqnaanshaha waxbarashada inta lagu jiro dagaalkan ayaan ka khatar yarayn dagaalka sii xogaysanaya arrintan ayaana keenaysaa in ay dadku ku mashquulaan oo keliya wararka dagaalada kana tagaan waxbarashadii marka laga reebo adeegyo xadidan oo cidhiiri ah arrintan oo kale ayaa dhacday xilligii uu faafayey caabuqa fayraska korona ama covid neten kadib markii uu qalqal galay habsami u socodkii waxbarashada dalka isla markaana waaxyaha waxbarashada ee dalka ay la jaan qaadi waayaan qaabkii farsamo ee loo bedeli lahaa nidaamka waxbarashada arrintanina waxay sharxaysaa marka laga soo tago saamaynta dagaalka ka dhalatay inuu jiro gaabis ka yimid imtixaanaadka shahaadiga ee dalka kuwaasoo la qaban lahaa sanadkii kii ka hor intaanu dagaalku ku fidin gobollo ka baxsan caasimadda khartuum waxaana la rajaynayaa in imtixaanaadka dufcada ka la qabto bisha saddexaad ee maaj ka dhanka kale waxaa jira aragtiyo diidaya inay ardaydu ka kala yimaadaan dhammaan gobollada dalka kuna galaan imtixaanaadka gobo nabdoon diidmada arrintani ayaana ku salaysan waaye aragnimo la'aan dhanka waxbarashada ah taasoo khilaafsan shuruucda u degsan dalka marka koowaad dadkan diidan in ardadu hal goob isugu timaado si ay imtixaanaadka u galaan ayaa ah fikrad iska indhatiraysa xaqiiqda ah in xuquuqda muwaadin kasta uu leeyahay ay ka mid tahay inuu helo goobo aamin ah uu wax ku barto shuruucdan ayaa qeexaysa waajibaadka ilaalinta waxbarashada iyo in qof kasta uu helo xaqiisa waxbarasho xitaa haddii ay jiraan colaado sakeeye marka labaad waa diidmo cambaaraynaysa ficilada kooxahan oo shuruudo ku xirtay imtixaanaadka lagu qaadayo meelaha nabdoon iskana indhatiraysa in la cambaarayo dadka caqabadaha ku ah xaqa ay ardadu u leeyihiin inay waxbarashadoodu sii wataan shaki kuma jiro in ciidamada iskudhafka ay weerarada ku qaaday xooga taageerada degdega ah oo ay ku difaacayaan gobolka daarfuur oo lagu tilmaami karo mid u taagan jiritaan ummadeed kuwaasoo ka hortegaya in maleeshiyaadkaasi ay guud ahaan gobolkaasi qabsadaan ciidamadan ayaa meelaha ay qabsadeen ka geystay falal arxandaro ah oo aan la suuraysan karin dhinaca kale dagaalkani waxa uu inagu baraarujinayaa dhowr arrimood ay tahay in mudnaanta koowaad ay saaraan barayaasha iyo khubarada takhasuska leh ma aha oo keliya in la sugo xuquuqda waxbarashada inta lagu jiro dagaalka iyo iska horimaadyada hubaysan balse sidoo kale waxaa loo baahan yahay in kor loo qaado doorka waxbarashada xilliga nabadda amniga xasiloonida iyo barwaaqada muhiimadda ugu horraysa ay tahay in dib looga fiirsado ayaa ah arrinta ku saabsan xarun dhexe oo waxbarasho maadaama ay wax ka qabanayso qaar badan oo ka mid a dalabaadka kuwa hubaysan ee hadda jooga inkastoo inaan xarun dhexe la samaynin ay ka mid ahayd qodobadii ay mas-uuliyiinta waxbarashada ka doodeen isla markaana ay go'aamo ka gaareen bilowgii taliskii jacfar nimiri intii u dhexaysay mey kii ilaa abriil tii haddana go'aankaasi ma noqonin mid wada hirgala marka la eego natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dalka suudaan ilaa dii imtixaanka dugsiga dhexe wuxuu ahaa mid ay qaado xarunta dhexe marka laga reebo shahaadooyinka dugsiyada hoose ee gobolka koonfurta halkaasoo waaxda qiimaynta waxbarashada ay si dhexdhexaadnimaa u ilaalinaysay diyaarinta daabacadda iyo qaybinta imtixaanaadka waxaa la mid ahaa sixitaanka dugsiga sare kaasoo imtixaanaadkiisa ay qabanaysay xarunta dhexe ee dowladda si ka duwan dugsiyada hoose inagoo tixraacayna waayihii taliskii jacfar nimiri ayaa ujeedku yahay in dib loo xusuusto dagaaladii ka dhacay koonfurta lagana faa'iidaystay laba arrimood oo kale ah midda koowaad oo ah habka ugu wanaagsan ee loo maareeyey waxbarashada dal sida suudaan oo kale kaasoo lagu garto kala duwanaanshiyaha juqraafiya dhaqameed tan labaad waxay la xidhiirtaa mabda'a bixinta waxbarashada xiliyada colaadaha hubaysan barakaca iyo guud ahaanba arrimaha soo darinaya in lagu fashilmo in la damiyo kacdoonkii reer koonfureedka sida ay wararku sheegayaan waxaa loo sababeeyey inay waayeen xuquuqdii waxbarasho oo ay lahaayeen intii lagu guda jiray dagaaladii labaatanka sano ka badan socday toddobaatanaadkii ilaa bartamihii sagaashamaadkii ayay arrimahoodu taagnayd si kastaba ha ahaatee sugidda maalgashyada waxbarashada ayaa qiimo weyn ku yeelatay reer koonfureedka maadaama xaaladda waxbarasho ee koonfurta suudaan ay weli tahay mid aad u liidata yunisef ayaa xustay in dagaalkaasi uu in badan meesha ka saaray waxbarashadii dugsiga sare ee koonfurta oo ay weheliso waxbarashada farsamada tan mu'asasaadka dugsiga sare kadib waxbaridda macallimiinta iyo waxbarashada heerka jaamacadeeda haddii aan si qoto dheer u eegno heerka waxbarashada intii lagu jiray iska hor imaadyada hubaysan ee ku sugnaa buuraha nuba ee dhacdo koonfurta kordofon waxay arrintu u muuqataa mid aan waxba ka duwanayn meelaha ay ka talinayeen dhaqdhaqaaqa xoraynta dadka suudaanta waqooyi gaar ahaan marka la eego jihada waxbarashada iyo falsafadda manhajkeeda balse farqiga yar ee ay ku kala duwanaayeen ayaa ahaa dadaalkii ay hogaamiyeyaasha buraleyda nuba ku bixin jireen waxbarashada xilliga dagaalka waxbarashadu waxa ay dib u bilaabatay dagaalka kadib toddoba sano oo ay hakad ku jirtay oo ay ka bilaabanayso ilaa waxaana dadaal u galay qaar ka mid a macallimiintii rogcadaaga ahaa ee ka yimid buuraha nuba kuwaasoo xoogga saaray barista akhriska iyo qorista luuqadaha ingiliishka iyo carabiga iyagoo diiradda saarayay luuqadda ingiliishka waxayna ku tiirsanaayeen manaahidta laga keeno dalalka bariga afrika mid ka mid ah hormuudka waxbarashada ah ee buraha nubah ayaa yidhi waxaan isku haysanay inaan nahay kuwo jooga meel ka baxsan dowladda suudaan haddana inagoo ku jirnay gudaha dalkeena hooyo iyo dhaqanka iyo hiddaha nubiyan kaasoo la dayacay maadaama manaahijta suudaan aanay dan ka lahayn dadka ku nool buuraha nuba waxa ugu muhiimsan ayaa ah in siyaasadda manhajka waxbarashada iyo howlihii madaarista ee soo maray dalka sannadihii xornimada kadib aysan ka turjumaynin falsafadda dowladnimo ee dalka ayna waxba ka qabanin waxbarashada qabaa'ilka ku nool buuraleyda nuba kuwaasoo uu gumaystihii ingiriiska uu si xun uga faa'iidaystay si uu u xaqiijiyo xiisadda dhaqameed ee ka dhex jirtay dadka buuraha iyo waqooyiga taasoo keentay dayaca dowladaha dhexe ee arrimaha horumarinta dadka ku nool buuraha nuba falanqeeyayaasha ayaana ku baaqaya in si dhib ah looga fiirsado dib u habaynta maamulka dowladda suudaan iyadoo la wanaajinayo dhaqanka bulshada suudaan waxbarashadooda iyo horumarkoodaba si arrintaa loo gaaro waxaa muhiim ah in waxbarashada loo arko inay tahay aaladda waxkabeddelka bulshada iyo awoodsiinteeda waana in fikraddaasi la hirgeliyaa inta uu dagaalku socdo siyaasiyiintuna aysan ku koobnaanin khudbadahooda oo keliya waa in macallimiintuna aysan joojin inay isku dayaan inay soo koobaan dhammaan nuxurka manhajka waxbarasho oo ku habboon marxaladda uu dalku marayo iyo marxaladda sugaysa iyadoo dhanka kalena dib u dhis lagu samaynayo wixii dagaalku ku ba'ay sida xarumaha waxbarashada baahida loo qabo in waxbarashada la jaanqaado caqabadaha jira lagana fekero sida uu dalku noqon lahaa mustaqbalka waa howl dib u dhac ku iman karin waa in ay qorsheeyaan kooxo aqoon-yahano ah oo aqoon u leh waxbarashada xiliyada dagaalada iyo colaadaha hubaysan iyagoo leh aragti istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran kadib marka la ogaado baahiyaha jirta lana baaro saamaynta dagaalka iyo baahiyaha mustaqbalka ee xilliga dagaalka waa howl u baahan cilmi baaris si qoto dheer oo daacad ah oo soo koobaysa casharadii laga bartay taariikhda colaadaha iyo dagaaladii suudaan iyadoo la saadaalinayo mustaqbalka ku dhisan qiyamka nabadda rabitaanka wada noolaanshiyaha horumarinta iyo dhisidda waxaa kaloo ay u baahan tahay in la qabto barnaamijyo waxbarasho oo ay ku jiraan khubarada cilmi nafsiga taariikhda iyo wixii la mid ah maaraynta xaaladda hadda jirta waxay u baahan tahay sidoo kale caawinta khubarada si ay u horumariyaan barnaamijka waxbarasho oo loogu talagalay waaxyaha waxbarashada iyo maamulayaasha dugsiyada iyagoo dhanka kalena u baahan inay wax ka ogaadaan suugaanta waxbarashada iyo isbeddelada xaaladaha colaadaha hubaysan